iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii bawlos u qoray filimon bilowga warqaddan anigoo bawlos ah oo ciise masiix maxbuus u ah iyo walaalkan timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa filimon oo ah gacaliyahayaga nala shaqeeya iyo walaashayo afiya iyo arkibos oo askar nala ah iyo kiniisadda gurigaaga ku taal nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix jacaylkii iyo rumaysadkii filimon had iyo goorba ilaahay baan kugu mahadnaqaa anigoo baryadayda kugu xasuusanaya waayo waxaan maqlay jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabto iyo rumaysadka aad rabbi ciise ku rumaysato oo waxaan baryayaa in wadaagidda iimaankaagu uu socodsiiyo aqoonta wax kasta oo wanaagsan oo inoogu jira masiixa waayo jaceylkaaga waxaan ku haystay farxad iyo dhiiranaan badan maxaa yeelay qalbiga quduusiinta adaa qaboojiyey walaalkayow onesimos oo ahaa addoon cararay sidaas daraaddeed in kastoo aan masiixa ku leeyahay dhiiranaan badan inaan kugu amro waxa kuu eg haddana waxaan ka jeclaan lahaa inaan ku baryo jacaylka aawadiis anigoo ah duqii bawlos maxbuusna ciise masiix u ah waxaan kuu baryayaa wiilkayga onesimos oo aan dhalay anigoo xabbisan kii waagii hore aan waxtarka ku lahaan jirin haatanse adiga iyo anigaba wax ina tara waan kuu soo celinayaa isagoo qalbigayga ah waxaan jeclaan lahaa inaan sii hayo inuu aawadaa iigu adeego intaaan injiilka u xabbisnahay laakiinse ma aanan doonayn inaan sameeyo wax aadan ila ogayn inaan wanaaggaagu noqon dirqi laakiinse u noqdo ikhtiyaar mindhaa wuxuu cabbaar kaaga maqnaa inaad weligaa haysatid laakiinse aadan mar dambe u haysan addoon sidiis ilowse si mid addoon ka wanaagsan oo ah walaal aan khusuusan anigu jeclahay laakiinse adigu aad iga sii jeceshahay xagga jidhka iyo xagga rabbigaba haddaba haddaad igu tirinaysid inaan ahay saaxiibkaaga wax kula wadaaga isaga u aqbal sidaad ii aqbali lahayd oo hadduu ku xumeeyey ama wax kaa qabo aniga igu xisaab anigoo bawlos ah waxaan gacantayda ku qorayaa anigaa bixin doona kugu odhan maayo wax baan kugu leeyahay xataa naftaadaba ha noqotee haah walaalkayow xagga rabbiga farxad aan kaa helo qalbigaygana xagga masiixa ku qabooji waxaan aaminsanahay addeeciddaada oo sidaas daraaddeed ayaan warqaddan kugu soo qorayaa anigoo garanaya inaad samaynaysid wax ka sii badan waxaan leeyahay dhammaadka isla markaasna ii diyaari meel aan ku hoydo waayo waxaan rajaynayaa in baryadiinna laygu kinsiiyo waxaa ku soo salaamaya ebafras oo xagga ciise masiix maxbuus ila ah iyo markos iyo aristarkos iyo demas iyo lukos kuwaas oo ila shaqeeya nimcada rabbigeenna ciise masiix ruuxiinna ha la jirto aamiin